Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Maamulka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku qabatay tabobar ku saabsan horumarinta habraaca qorista siyaasadda iyo shuruucdeeda isla markaana loogu talagalay garsoorayaasha iyo tababarayaasha maamulkaasi. Tababarkan ayaa waxaa ka qayb galay wasiirro, xildhibaano, tababarayaal, macallimiin iyo qeybaha kale ee bulshada. Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Maamulka Jubbaland Mudane Cabdiweli Xuseen Jaamac ayaa ka warbixiyay ujeedka loo qabtay tababarka iyo muhiimadiisa.
ka qayb qaadashada aad ka qayb qaadanaysaan barnaamijkan inuu faa'iido inii leeyahay ee dalkana faa'iido u leeyahay waxaa laydinka soo xulay dhammaan wasaaradaha ee, dowladda baarlamaanka dowladda ururada bulshada sharci yaqaanada waddanka dhammaan marka bulshadii meeshaan bay ku dhan tahay waxaa la rabaa inaad barataan xeerarka iyo sharciyada iyo siyaasadaha sida loo qoro inaad barataan baa laydinka rabaa inaysan mar damba dhicin xeerar jaban in la- wasaaradaha ay qoraan oo u soo gudbiyaan golaha wasiirada baarlamaanka aysan u soo gudbin baa la rabaa waad og tihiin markii qoraallo la samaynayo qoraallada la samaynayo kuwa ay shacabka isu diraan oo saaxiibada isu diraan iyo kuwa dowladuhu ay qoraan labay waa labo qaabka loo qoro iyo ujeedada laga leeyahay iyo faa'iidada uu keenayo intuu way kala gedisan yihiin marka waxaa la rabaa inaad shuruucda dalka aada idinku barataan oo horey baa qaarkiin usoo bartay aada si fiican mataqaana u fahamtaan oo aada gaarsiisaan bulshada si ay u noqoto wax nuxur leh oo aan dhexda ka daloolin ee, weel dabada ka- aan ka daloolin ee, weel ee, xiran oo ah inay macnaha noqotaan Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ee kasoo qayb gashay tababarka ayaa bogaaday Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Maamulka Jubbaland iyagoo kula dardaarmay tababarayaasha iyo garsoorayaasha inay ka faa'iidaystaan.
xeer ama sharci qof intuu soo sameeyo oo isaga intuu kombyuutarkiisa iyo isaga intay meel isla fadhiistaan uu wax soo diyaariyo kadibna lasoo bandhigo oo layaa waa sharci ama waa xeer xeerarka ayaga aana marar badana dhibba ku qabnay oo waxaa jira inta googlaha laga soo qaado googla best laga soo yiraahdo yaa xeerka ama sharciga marka qaar waxaad arkaysaa waxa annaga aana quseyno oo dowlad kale ay ku jiraan ee qeyb ka yihin baan arki jirnay marka waxay la tahay mar walba horumar baa la gaarayaa in maanta ownershipki ama milkiyada la sameeyey oo bulshada dowladda inta loo yeeri meel isugu keenay la yidhaahdo war waxa aan wada leenahay ee aanan ka wada fikirnay oo qof walba inbutkiisa ku darsaday maanta aan samaysano wey micnaheed wax loo leeyahay wey taasaana waxay tahay in
aadamuhu waa waxyaabaha ugu horumarsan ee inay samaysteen xeerar ay waxa weye ku kala socdaan waddada aan hadda soo maraynay laba sayd ayay leedahay markaas sayd baa adigu gaadhigaagu marayaa sayd kalena gaadhi kalaa maraya sharci baa dhigaya inaad sayd kaa marto aadamuhu ay qorteen laakiin haddaanu sharcigaasi jirin wax diidaya ma jiro inaad saydka iskaga soo baxdo kala soo gasho Tababarkan ayaa door muhiim ah ka qaadanaya horumarinta xirfadaha qorista iyo habraacyada siyaasadda taasi oo sare u qaadaysa aqoonta garsoorayaasha iyo tababarayaasha loo qabtay tababarkani